aanu ku bilownaya waddanka kenya guddoomiyaha guddiga doorashada iyo weliba xuduudaha ee madaxa bannaan ee waddankaasi kenya ayaa ku dhawaaqay in william ruuto madaxweyne ku-xigeenkii waddanka kenya uu ku guulaystay doorashada waddankaasi isagoo helay codad gaaraya konton dhibic afartan iyo sideed boqolkiiba codadkii doorashada ee la dhiibtay
chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William of ID number 6847208 aniga oo ah wafula jabokati oo ah madaxa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waddanka kenya waxaan halkan uga dhawaaqayaa in ruto william loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda kenya william ruuto oo guddoomiyaha doorashada uu ku dhawaaqay inuu doorashada ku guulaystay ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu marka hore ku cabbiray dareenkiisa
God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election.
waxa uu yidhi alle ayaana u mahadcelinayaa oo halkanna soo gaarsiiyey maanta waan soo dhammaynay doorashadii sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa malaayiinta waddanka kenya ee na dhegaystay malaayiinta ka qayb galay ololihii doorashada iyo weliba malaayiinta noo codeeyey maalintii doorashada ee sagaalka bisha ogost iyo sidoo kale malaayiinta na sugayay ilaa maanta aanu ku dhawaaqnay natiijada william ruuto wuxuu khudbaddiisa ku sheegay in uu la shaqayn doono dhammaan hogaamiyeyaasha waddanka kenya wuxuuna sheegay in aysan jiri doonin ciqaab iyo iska aarsi taageerayaasha william ruuto ee ku sugan meelo kala duwan ayaa dabaaldegay dhinaca kale afar xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada ayaa iyaguna waxa ay qabteen shir jaraa'id oo gaara waxaanay sheegeen in aysan qayb ka ahayn natiijada doorashada lagu dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa sheegtay in tirinta codadka qaybtii u dambeysay ay ahayd mid aan hufnayn waxagaag dhegeystayaal weli isla wararka waddanka kenya iyo doorashada natiijadeeda lagu dhawaaqay ayaynu ku jirnaaye xarunta booma ee guddiga doorashadu oo codadka lagu tirinaya islamarkaana natiijada looga dhawaaqay waxaa ku sugan wariyaheenna magaalada nairobi khadar maxamuud xareed oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira khadar may maqashaa
waan ku maqlaa jacfarow kol dhow ayaa lasoo gabagabeeyey doorashadii muddada badan intaanan u gelin khadar intaanan u gelin doorashada lasoo gebagabeeyey intaan natiijada lagu dhawaaqin buuq iyo sawaxan ayaa ka jiray goobta natiijada looga dhawaaqayey ee lagu sii diyaar garoobayay maxaa ka dhacay
hal mara ayaa waxaa buuq iyo foodo jacfarow ka dilaacday ama laga dareemay gudaha howlkii ay ka socotay munaasabada laga sugaya in natiijada looga dhawaaqo xubno ka socday xisbiga ama isbahaysiga azamiyo ee u hogaamiyo raila odinga ra-iisul wasaarihii hore ee kenya ayaa hal mar gudaha soo galay kadibna waxa ay gudaha ka bilaabeen buuq iyo in ay kala tuuraan miisaskii iyo alaabtii loogu talagalay munaasabadda kadib waxaa soo dhex galay oo jawaab deg dega ka bixiyey ciidamada ammaanka oo goobta ku sugnaa oo hal mara banaanka u saaray dhinacyadii ama xubnihii ka socday isbahaysiga azamiyo oo markaasi u muuqday inaysan ku qanacsanayn natiijada doorashada walow markaasi aan lagu dhawaaqin laakiin markii dambe ciidamada ammaanka ayaa hal mar xaaladda caadi ku dabaalay kadibna halkii ayay kasii socotay munaasibadda xubnihii azamiyana banaanka ayaa munaasibadda looga saaray oo ma aysan joogin markii guddiga ama guddoomiyaha guddiga doorashada wafula jubakati uu ku dhawaaqayey in william ruto uu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday
waayahay marka waxaan arkaynay in halkaasi ay joogeen mas-uuliyiin fara badan inkastoo aad sheegtay in taageerayaashii ninka la tartamayay ruto ee raila odinga laga saaray ee xarunta ee sidee buu ahaa ee ka sokow dagaalka halkaasi iyo buuqa ka dhacay ee dareenka dadkii meesha fadhiyey markii natiijada lagu dhawaaqayay
runtii aad buu u faraxsanaa dareenka inkastoo dee u badnaa dadka meesha ku sugnaa dad hal dhinaca oo dhinaca madaxweynaha la doortay ee william ruto ay u badnaayeen dadkii markaasi ku sugnaa goobta runtii aad bay waxaa ka muuqanaysay inay aada ugu farxeen markii guddiga doorashadu ay ku dhawaaqeen in ruto oo dhinacii ay taageerayeen uu ku guulaystay doorashada marka inta badan waxaa dadka meesha fadhiyey marka laga soo tago korjoogtada iyo dadka kale ee doorashada jeeda kala socday waxay u banaayeen dhinaca ruto dhinacii kale ayaa markii ay foodadu ka dhacday meesha gebi ahaanba iskaga tegay meesha oo ka gadooday waxaa xusud mudan in sidoo kale xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ee i e d c oo iyaguna shir ku qabtay magaalada nairobi ay sheegeen in aysan ku qanacsanayn qaabka ay natiijada uu u diyaariyeen inay ku dhawaaqaan guddoomiyaha guddiga doorashada marka waxaa muuqata inuu jiro kala jab guddiga dhexdiisa ah oo inay ku kala jaban yihiin qaabka natiijada loo shaacinayay waya qadar iigu jir khadka ee waxaan aadayaa ee dhanka ee xaafadda isli dadka kenya ayaa guud ahaan si dhow ula socda natiijada doorashada xaafadda isli ee nairobi goobihii ganacsiga ayaa la xiray waxaana soomaali badan ay sugayeen natiijada haddaba jawigu siduu yahay sida ay soomaalidu u arkaan in william ruto lagu dhawaaqo in uu yahay ninka ku guulaystay doorashada waxaa haatan xaafadda islii ku sugan oo khadka telefoonka si toosa ugu jira yaasiin ciise wardheere yaasiin ka waran dareenka soomaalida islii ku sugan oo aad adiguba hadda joogto
waad mahadsan tahay runtii dareenka dadku waa dareen isku dhafan oo meel fagaara oo dadku ay ka daawanayaan ama ha noqoto ama dadka iyagu jooga xaafadda dhexdeeda iyo dadka jeedka maraya iyo dad mootooyin wata oo hoon badan yeerinaya oo jubilation iyo farxad iyo muujinayana waan arkay qaar ka doodayana waan arkay arrinta oo ku kala qaybsan oo qaar leeyihiin doorashada in lagu dhawaaqa waa ahayd wakti badan baa la sugayay shaqooyinkiibaa xandhibnaa dalku inuu firaaq siyaasadeed galo lama rabo haddii waxa laysu diidan yahay maxkamad la aado iyo wax lamida laakiin haddana waxaad moodaa dadku inay daaleen oo sugitaanka iyo shaqala-aanta iyo xanibaad badan dareenkooda qaar badan ay aaminsan yihiin wax lagu dhawaaqa inay ahayd halka qaar kalena ay leeyihiin waxaa laga yaabaa kala qaybsanaanta inay keeni karto in sheekadu ay dheeraato ama doorashada dib loogu celiyo ama african union iyo dadkii soo dhexgeli jira ay soo dhex galaan marka weli waxaad moodaa in aragtidu oo dareenku kala duwan yahay waayahay ma jiraan hadda goobta aad ku sugan tahay dad soomaali ah oo jooga oo dareenkooda aan wax ka weydiin karno
waa joogaan aniga miyaa kuu weydiiye mase adaan kuu dhiibo adigaa la joogay bal dareenka ee dadka aad la joogto waa sidee wax ka weydii
walaal magaca iyo dareenkaada sida uu yahay waa daawanaysay doorashadii hadda ruuti lagu dhawaaqay
raxmaan raxiim magaciida maxamed sheekh cabdillaahi waxaan kamid ahay bulshooyinka magaalada nairobi soomaalida gaar ahaan doorashada muddaa soo socotay diijiid badanna waa soo martay ugu dambeyn galabtaa lagu dhawaaqay natiijadii william samow ruto ayaana ku guuleystay madaxweynaha shanta sano ee soo socota wallaahi dareenkeena hadda lama saadaalin karo kolley soomaalida dadka kale ee kenyaanku bay lamid yihiin way qeybsanayeen ayaga laftinkooda qaarna ruto ay wateen qaarna rayl ay wateen kolley ruto unbaa soo baxay wuxuu qabtana waa arki doonaa wallaahi rabta sida wararka aad maqlaysa jiraan ka daawanayna qaar waxay sheegeen inay qeybsaneen natiijada uu ku dhawaaqay dibnima laakiin haddii wax ay og yihiin inay wax khaldameen inay horey usu sheegaan bay ahayd kolley waxaan leeyahay hawshaasi waxaa laga yaabaa in aan nabadgeli iyo insha allahu tacala aan ka rajaynana walaal magacaaga iyo sida dareenkaadu yahay
bismillahi alxamdulilah magacayga waa ibraahim maxamed maxamed dareenkayga markaan ka hadlo doorashadii in badan baa waxa weeye soo jiitantay shaqooyinkii nolosha dhan baa kala xirantay aad baan ugu faraxsanahay in lasoo dowdegay maanta inkasta oo walwal dhan ka qabno in haddana buuq iyo isjiid iyo dagaal laga codsanayo oo dadkii doorashada hawshooda weli ay kala qaybsameen laakiin waddanka wuxuu leeyahay sharci buu leeyahay kullay sharci baa lagu kala baxaya maxkamad baa la geynaya insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa ilaaha subxaana watacaala in sidaas noogu dhameeyo oo hore loo socdo oo ammaan aan helno noloshadeeda caadigeed soo noqoto waxbarashadii iyo wax walba ay kala xiran yihiin marka aad baan ugu faraxsanahay inay soo gowgowdo inkastoo cabsida yartana ay jirta maxkamad baa kulii loo kala baxaa
ay barxali ka socoto sida gobolka riibaari haddana gobolkan kale ee lagu dhoweysana mukaafadu ay yidhaahdo isaguna masaakoodka eryada leer wax lagu gurayo habeenkaas miyaanu idin muuqanin kala qaybsanaayo
wallahi doorashada haddii ay dhacdo tartan haddii u dhaca qof baan ku guuleysan lahaa haddii qolo kale helaanna sidaas unbaa rabshada meesha kale ugu dhici lahayd doorashadana waxa weye hadee qof baan ku guuleysanaa garna laba qof kama muxuu ahaa kama farxiso marka waxaan islenahay way iska dhamaan doontaa maalmo baa laga yaaba inay saacado waqti yar ay doorasho dhacdo insha allah way iska dhamaan doontaa waa mahadsantahay yaasin doorashooyinka wadaxisay xorriyad ahaan dadku ay si bannaan oo madax bannaan ay waxu dooranayeen laga soo bilaabo sanadkii kun sagaal boqol iyo laba iyo sagaashankii ayaa sanad walba marka ay doorashadu dhacdaaba shantii sane kadib waxaa bilowda sanad sanaa inta badanna maxkamadaha la aado iyadoo maxkamadaha waddanka kenya ay yihiin kuwa awood weyn u leh marka loo eego sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii oo ay baabiyeen madaxweyne siyaasa marxaladda labaad ku guulaystay isla markaana haatan ay muuqato in lagu kala bixi karo maxkamadda
yaasiin intaadan ka bixin waxaan rabaa hal su-aal inaan ku weydiiyo kadib markii lagu dhawaaqay natiijada waa sidee xaalka xaafadda islii iyo suuqa guud ahaanba
aada iyo aada suuqu waa xirnaaba markii hore oo saddexdii galabnimo markii la gaaray dhammaanba goobaha ganacsiga waa la xiray dadka guryaha ayay ka daawanayeen iyo goobaha markaasi huteelada waaweyn iyo magaalayaasha xarumaha markaasi dadku ay ku kulmaan oo telefishinadu ay ku xiran yihiin laakiin markii lagu dhawaaqay natiijada iyo khudbadii oo jeedinayey madaxweynaha guuleysta ee shanaad ee waddanka kenya mr ruto waxaa muuqanaysay dadku in ay usii hogaansanayeen deegaanada ay degan yihiin maadaama markiiba ay bilaabatay dad iyo markaasi taageersan Way.
oo farxad ay ka muuqato gaar ahaan kuwa mootooyinka bikibikiga la yihahdo wata iyo kuwo kale oo iyagana xaafadaha kala degan oo laga yaabo in iyaguna ay ka faa'iidaystaan fursadaasi oo ay muhaaradnimo waa mahadsantahay iyagoo muujinaya ay soo dhex galaan xaafadaha sidaasi ayaana markaa dadku hadda ay guryaha ku jiraan oo ay jawaabta sugayaan aad baad u mahadsan tahay yaasiin ciise wardheere